malaaq cabdiraxmaan maraaqshiine oo ah afhayeenka maamul samaynta gobollada koonfur galbeed ee dalka oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa wuxa uu si weyn kaga soo hor jeestay hadalkii dhowaan uu sheegay madaxweynaha soomaaliya xilli oo waraysi siinaya idaacaddan kulmiye kaas oo ahay in maamul samayntiisa ama maamulka samayntiisa baydhabo loogu fadhiyo uusan saamayn weyn oo ku yeelan maamulka kumeelgaarka ee jubbo uu hogaamiyo axmed maxamed islaam axmed madoobe maamul goboleedka baydhabo hau joogno laba toban bilood qabanqaabadiisa socoto haddana la rabo maaragtay furitaanka iyo feeskii labaad in loo gudbo la rabo wuxuu ku wajahnaa waa loogyahay laakiin madaxweyne uu maaragtay hadalka uu yidhi hota inuu yidhi baan maqlaaye inta soo hartay baa la dhisa marka intii soo hartay inta ay yihiin banaka ma fahamtay ma garta jubbo waxaa la yidhahda anigu jubbaland anigu jubbada salaan jooga oo baydhabo ah marka jubbooyinkan kale loogu magac bixiyey jubba anigu kuwaan aqaano ma hadal kulliyaan mala aqaano kuwaas marka waxaan kuu sheegayaa madaxweynuhu waa madaxweynihii dalka isagaa uu dalka u sarreeya maamulada laga dhisaayo goboladu kolley xukuumadda waa la soo wargeliyey laakiin xukuumadda ninka wadi ay noo soo dirtayna maanan arag maaragtay wax ka awfil ah ujeedada uu ka ahaa isaga in isaga la weyn
dhanka kale maraakshiino ayaa waxa uu sheegay in meel gabangaba ah uu marayo maamulkaas samayntiisa dhowaanna lasoo xuli doono xubnaha baarlamaanka ee maamulkaas kadibna doorasho la geli doono galbeedoo dalka wuxuu marahayaa xeelalkii ugu fiicnaa buu marayaa shaqadantii ugu dhibka badneed waa laga soo gudbay laba iyo toban bilood baa la soo waday haddeer waxaa la rabaa feeskii labaad in loo gudbo qaabkii mataqaanay awood qiibsiga iyo maaragtay musharaxiintii in loo yeero marka baarlamaankii lasoo xulo feeskaa labaad in loo gudbaa la rabaa hadda furitaankii waqtigiisii baa laleeyahay saacadee wey marka qaabkaas in loo gudbaa la rabaa meel aad u wanaagsan buu marayaa
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in maamulka baydhabo laga yeglielayo uusan saamayn ku yeelan maamulka kumeelgaarka ee jubbo uuna ku ekaado saddex gobol keliya